بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah toddoba sane kadib markii abiy axmed uu ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya etoobiya waa sidee xaaladda dalkaasi sidee dowladdii isku arki jirtay booliiska geeska afrika ay isku beddashay goob hoy u noqotay jabhada hubaysan iyo burcad mise laga yaabaa inay kala dhaqaaqaan inta yar ee ka hartay qowmiyadaha itoobiyaanka ah waxaad barnaamijka ku maqli doontaan warbixin aan diiradda ku saari doonno xaalka dalkaasi iyo haadaanta ay etoobiya ku sii hoobanayso isbahaysiga saliibiga ee maraykanka uu hogaaminayo ee ku duulay dalka ciraaq oo qorsheenaya in laba sanno gudahood uu dalkaasi isaga baxo baaritaanno hor leh oo muujinaya asbaabaha netanyahu ku riixaya carqaladaynta heshiiska hirgala khidaaca khaza yukrain oo reer yurub ka dalbatay adeegsiga hubka riddada dheer iyo dagaalka uu ka gudbay xuduudda kiyef maxaan ka naqannaa boqortooyadii islaamiga ahayd ee maali iyo hantidii ay ku lahayd caalamka qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضج في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa majalladda balter ee jarmalka ayaa daabacday maqaal aragtiyeed uu qoray cilmi baare iyo taariikhyahanka jarmalka ah ee batenerol oo ah suxufi madax bannaan oo ku sugan nairobi kenya waxaana maqaalka ciwaan looga dhigay etoobiya oo heshiis la'aan ah laga soo bilaabo dagaalka ilaa xaaladda aan dhammaadka lahayn maqaalkan ayaa eegaya xaaladaha etoobiya iyadoo la tix raacayo dagaalkii ugu xumaa ee gudaha dalkaasi ka dhacday welina socda kaasoo ah kii tigree iyo sida dalkaasi ugu dhacay gudmadow ilaa ay ka gaartay xaalad bini'aadanimo oo markii dambe macluul daran isku rogtay dagaalka tigre ee etoobiya wuxuu ka mid yahay khilaafaadka ugu dhiigmiirashada badan adduunka tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida sida uu qiyaasayo midowda afrika ugu yaraan lix boqol oo kun oo qof ayaa ku dhintay laba sanno gudahood intii lagu gudi jiray dagaalka u dhexeeya ciidanka etoobiya oo taageero ka helaya ciidanka eritreya iyo maleeshiyaadka fano iyo sidoo kale kooxda t b l f qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha kuma dhiman keliya dagaalka tooska ah laakiin sidoo kale waxaa sabab u ah gaajada oo mararka qaarkood loo adeegsaday sidii hub iyo faafitaanka cudurrada ay colaadu sababtay waxaa si gaar ah loo burburiyey xarumo caafimaad taasoo keentay in nidaamka daryeelka caafimaadka uu meesha ka baxo waxaa sidoo kale la sheegay in dhammaan dhinacyada dagaalka ay ku lug leeyihiin tacadiyo ka dhan ah dadka nugul ee dumarka iyo carruurta ay ugu horreeyaan tan iyo markii dagaalka si rasmi ah oo u dhammaaday labadii nofembar hadalka ku saabsan etoobiya ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada iyo bogogga wararka inkastaoo dhinacyada ugu weynaa dagaalka ay saxiixeen hesiis joogto ah kuna saabsan joojinta rabshadaha kaas oo lagu gaaray magaalada bretoria ee koonfur afrika balse heshiiskaasi sooma afjarin asimada siyaasadeed iyo midda bini'aadanimo ee ku habsatay dad ka badan lix milyuun oo ruux heshiiska joojinta dagaalka ma keenin wax nabad oo dhab ah taas beddelkeeda waxaa etoobiya ka socda xiisad heerar badan oo si weyn u sii kordhaysa iyadoo xaalad bini'aadanimo ay wajahayaan dadka ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada oo tir ahaan ku lex jibaarma dadka tigreega ee macluushu lafaha ka feenatay markii abiy axmed oo ah ruuxii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qowmiyadda oromada uu ra'iisul wasaare ka noqday etoobiya wuxuu bilaabay isbeddello waaweyn wuxuu heshiis nabadeed la galay eritreya oo jaar la ah xabashida taasoo keentay in jabhadda xoreynta tigreega oo muddo dheer ahayd awoodda waddanka ugu sarraysa ee dareento in iyada loo gafay kooxda t b lf sannaddii waxay ka baxday isbahisigii xukumayay etoobiya wixii xilligaasi ka dambeeyey khilaafka siyaasadeed ee waddanka ka jira aad buu u sii xoogaystay ilaa bishii nofembar ee uu qarxay dagaalkii lagu hoobtay ee gobolka tigree saamaynta burburka dagaalka ee gobolka tigree ayaa weli sii muuqata wixii laga dhaxlayna lagama soo bogsan wuxuuna dagaalkani noqday midkii ugu xuma ee abi dalkan soo mara keliya muu noqon dagaal u dhexeeya dowladda abiy axmed iyo maamulka tigree ee wuxuu sabab u noqday khilaafaad gobollada deriska ah sida amxaarada iyo canfarta gobolka amxaarada maleeshiyaadka fano oo isbahaysi la ahaa dowladda intii lagu guda jiray dagaalkii tigree ayaa la dagaalamaysa ciidanka etoobiya iyadoo xukuumadda adis abab ay isku dayayso inay xakamayso mar kale faafitaanka rabshadaha saaxiibadii shalay ayaa maanta iscunaya weliba maleeshiyaadka fano iyaga ayaa ka awood badan kooxda t b l f maadaama ay leeyihiin taageera malaayiin qof ah anfariirka amni ee ka jira gobolka ormada sidoo kale galbeedka gobolka oromiya ee bartamaha etoobiya oo ku wareegsan caasimadda adis ababa waxaa qabsaday kacdoomayaal ka tirsan jabhadda ciidanka xureynta oromiya kuwaasoo ka faa'iidaystay firaaqa amni ee ah intii lagu guda jiray colaaddii tigree si ay u ballaariyaan kacdoonka taariikhiga ah ee ka dhanka ah nidaamka etoobiya dhammaan kooxaha oromada oo o l a ugu caansan tahay waxay ku kacsan yihiin dowladda etoobiya xitaa iyadoo waddanka uu maamulayo hoggaamiye iyaga ka soo jeeda oo ah abiy axmed siyaasiyiinta oromada iyo dadka xulka ah waxay abay ka aaminsan yihiin qaa'in aan matelin aqlabiyadda etoobiya oo ah qowmiyaddooda waxaa xusid mudan in ururka xureynta ormada o l a uu yahay koox mamnuuc ah oo ka soo go'ay xisbiga mucaaradka ee horey loo mamnuucay ee jabhadda xureynta oromiya kaasoo hogaamiyaashiisa xabsiga laga sii daayey ururka wuxuu dagaalkiisa sabab uga dhigayaa inuu ka soo horjeedo cadaalad darrada lagu hayo dadka oromada inkastoo ay sidaa tahay gobolladan keliya ma ahan halka ay xiisaddu ka taagan tahay etoobiya waa dal leh qowmiyado fara badan oo ka kooban in ka badan siddeetan qowmiyadood laakiin kooxo badan oo qabiilo ah ayaa hadda muujinaya rabitaankooda ku saabsan dhulka khayraadka iyo awoodda siyaasadeed tani waxa ay ka dhigan tahay in etoobiya ay sii kala dhaqaaqayso oo qowmiyad weliba ay hunguriyeynayso kursiga ugu sarreeya waddanka taasi waxay keentay in jabhado badan ay abuurmaan waxayna falanqeeyaashu damacan u sababeeyeen abiy axmed oo ku kacay falal qariska xoornimo ah xaaladaha niyadjabka ah ee etoobiya ka jira mid ka mid ah tusaalooyinka ka jira gobolka ormada ayaa muujinaya amni darrada ka jirta dalkan qof ka soo jeeda amxaarada oo diiday in magaciisa la shaaciyo islamarkaana la soo shaqeeyey ururo caalami ah ayaa sheegay in uusan awoodin inuu booqdo qoyskiisa muddo laba sanno ah si taas loo sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu baabuurkiisa kaxaysto isagoo ka yimid gurigiisa adis ababa islamarkaana maraya oromiya taas oo ah arrin khatar ah oo leh suurtagalnimo weyn islamarkaana keeni karta in la afduubto sidoo kale hoggaamiyaal siyaasadeed ayaa xaqiijiyey arrintan iyagoo odhanaya qof kasta oo doonaya inuu safar sameeyo in ka badan boqol kilomitir kuna socdo adis ababa waxaa qasab ah inuu isticmaalo diyaarad dhibaatada ayaa inta badan ah afduubka ay maleeshiyaadku geysanayaan oo laga sameeyo lacaga fara badan nidaamkii malazanawi ee siyaasadda adag waddanka ku maamuli jiray markii uu meesha ka baxay ayuu waddankani galay hubanti la'aan wuxuuna abiy axmed uu isku darsaday jaanta rogan iyo samir la'aan sidaasi waxaa aaminsan malaayiin qof oo etoobiyaan ah waxaa jira daciifnimo ku aadan sida dowladdu ay u xakamaynayso herarka rabshadaha amba colaadaha xarkaha goostay si kale haddii loo dhigo waxaa jira tiro badan oo kooxa burcad iyo kooxa hubaysan ah kuwaasoo awood badan ku leh waddanka balse aysan dowladdu dhag jalaq u siinin islamarkaana sii wata falalkooda qarbudaada ah etoobiya waxay mar isku aragtay booliska geeska afrika iyada ayayna reer galbeedku kala tashan jireen galalka muhiimka ah ee mandiqadda maadaama ay ahayd midda ugu xoogga badan geeska ayna ka jirtay deganaansha siyaasadeed xaaladda bini'aadanimo ee etoobiya colaadda sii fidaysa ee waddanka etoobiya ee ka dhalatay hubantila'aanta siyaasadeed ee xukunka waxay halakaysay malaayiin ruux oo xabashi ah kuwaasoo dhibanayaal u ah dagaallada aan kala joogsiga lahayn sida ay sheegayso hay-adda waxaa loogu yeero qaramada midoobay dad ka badan sagaal milyan oo qof oo ku nool saddex gobol oo waqooyiga itoobiya ah oo kale ah amxaarada canfarta iyo tigree ayaa hadda u baahan caawimaad cunto oo deg deg ah iyadoo ku dhowaad boqolkiiba afartan dadka tigreega ay la ildaran yihiin cunto la'aan ba'an ku dhowaad afartan kun oo dumar ah ayaa la kulmay kufsi jirdil iyo kafaal waxaana ka sii daran carruurta oo la askareeyo oo ay kooxaha hubaysan shaqa maalmeed ka dhigteen waxaa waxbarasho seegay in ka badan saddex milyan oo carruur ah waxaana xaaladdu gaartay in barakaca shacabka ay joogto noqoto tani waa xaaladda dhabta ah ee maanta ka jirta etoobiya dalkan oo sannado ka hor ahaa midka ugu xoogga badan bariga qaaradda afrika ayaana hadda haadan ka sii dhacaya iyadoo abey axmed uu qoomiyadaha etoobiyaanka ah u sii jehinayo godmadow
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen ilyas cabdulaahi waad mahadsantahay suhib dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horeyn xubinteenna maanta ku bilaabaynaa majalada evening standard ee ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday dowladda jarmalka oo doonaysa inay meelmariso qorshe ay dadka tahriibayaasha ah ee iska soo dhiiba waddankooda ay ugu daabulayso dalka ruwanda ee dhaca bariga qaaradda afrika muxuuse yahay waxyaabaha ay ka siman yihiin qorshahan iyo midkii dhowaan ingiriiska uu laalay kadib markii uu kursiga madaxtinimo ku guulaystay xisbiga shaqaalaha sida ay tibaaxaysa xogta saxiifadda xukuumadda baarliin ayaa go'aansatay in boqolaal kun oo tahriibayaal ah oo sanad weliba soo gala waddankooda misana isa soo dhiiba ay daabusho iyadoo geenaysa waddanka ruwanda si halkaas loogu soo kala shaandheeyo dabcan waa sida ay hadalka u dhigeene jarmalka ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid ay xal u arkaan ayna ku beddelayaan midkii ingiriiska ee meesha laga saaray waxayna sheegeen in fursaddan aysan dayici doonin oo ay ka faa'iidaysan doonaan waxaana saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta la hadlay guddoomiyaha socdaalka waddankaas isagoona muujiyey in ka jarmal ahaan ay ku faraxsan yihiin tallaabadaas ayna fulin doonaan muddooyinka soo aadan baarliin waxa ay sheegtay in dadkan qaabku meelgaar ahaan ah ay halkaas u joogi doonaan misena ay ku mari doonaan waraysiyo muhiim ah kadibna loo soo celin doono gudaha dalka jarmalka balse waxaa taa lagu tilmaamay mid xaqiiqada ka fog jarmalkuna uu doonaya in wixii dhibaato uu arko oo idil uu u soo daabulo qaaraddan gaar ahaan dalka ruwanda waana sidii ay horay ugu haminaysay xukuumadda london waxaa kaloo la isweydiiyey sababta jarmalka iyo waddamada kale ee reer yurub ay u doonayaan in dadka tahriibayaasha ah ee waddankooda soo maciinbaday ay u soo daabulaan qaaraddan iyadoo qof weliba loo celin kara halkii uu asal ahaan ka yimid waxayna qobaro badan ku tilmaameen in yurubiyaanku ay middan ka damacsan yihiin gumaysi hor leh maadaama qofka ka soo jeeda qaaradda aasiya uusan maanta awood u lahayn inuu si degdegsiimo leh ula qabsado dhaqamada afrika middaasina ay ka dhalanaysa jahawareer iyo in qofka lagu fushado danaha gaarka ah ee laga leeyahay waxa ugu dambeyn qorshahan ay daaha ka rogtay xukuumadda baarliin lagu tilmaamay mid la mid ah kii ay dadku ka caroodeen ee ay ka laabatay xukuumadda britain iyo xisbiga hadda la wareegay talada waddankaas ee shaqaalaha haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah majaladaha ugu waaweyn caalamka oo ka hadlaysa sida mid fog ay u tahay in heshiis xabad joojineed laga gaaro marinka khaza iyadoo la fiirinaya habdhaqanka guracan ee uu la soo baxay hogaamiyaha maamulka isugu yeera israa'iil benyamin netanyahu sida lagu xusay warbixintan go'aankii ugu dambeeyey ee ra-iisul wasaaraha yuhuudda ee ahaa in ciidamadiisa uusan kala bixi doonin halka loo yaqaano filadelfiya waxay ahayd qorsho uu ka damacsanaa in muran uu geliyo heshiiska xabad joojineed si dhinacyadu ay isku khilaafaan looguna kala tago wada hadallada la doonayay in xabad joojinta lagu dhaliyo sida uu daabacay wargeeska financial times oo soo xiganaya qaar ka mid ah saraakiisha amniga yuhuudda oo aanan magacyadooda la xusin sababo jira awadood waxa uu sheegay in netanyahu uu qaadayo tallaabo weliba uu ku kala firdhin karo heshiiska la doonayay in lasoo dabaaliyo isagoona ku dhaqaaqaya waxyaabo madaxa isku gelin kara dhinacyada gerbinaya xabad joojinta dhanka kale wargeeska washington post oo soo xiganaya wasiir ku-xigeenkii hore ee difaaca yuhuudda ninka lagu magacaabo efraim esne ayaa sheegay in netanyahu uusan danaynayn in maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin dib loogu soo celiyo guryahooda taasi beddelkeedna uu qaadayo tallaabooyin sababi kara in dhegta dhiigga loo wada daro sidaba uu caalamku arkay isbuucii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa warbixin la xiriirta arrinkan daabacay majalladda the hill waxay soo xiganaysaa george rubner oo ah falanqeeyo siyaasadeed misena ka faallooda inta badan arrimo la xiriira xiisadaha ka taagan dhulka loo bixiyo bariga dhexe waxa uu tibaaxayaa in musiibada iyo ismarinwaaga xagga xabad joojintuba uu ka taagan yahay dhanka netanyahu iyo maamulkiisa ayna ku adkaysanayaan inay sii wadaan laynta shacabka filistiin weliba si ka daran kuwii dhacay tobannaankii sane ee lasoo dhaafay waa sida uu hadalka u dhige ugu dambayntii majalladaha qodobkan wax ka qoray waxaa ka mid ah the guardian waxay iyaduna daabacday maqaal ay ku sheegaysay in xalka keliya ee lagu qaboojin karo dagaalkan ay tahay in xilka laga xayoobiyo afraadda wadda digtaaturnimada oo uu ugu horreeya netanyahu iyo itmaar binu kafiir warbixintan dabcan waxa ay ku soo beegantay xilli carada shacabka yuhuudda ay cirka isku sii shareertay netanyahuna lagu amrayo in dagaalku uu soo gebagabeeyo ama xilka uu isaga dego halka dhanka kale ay middi qoorta ka saaran tahay tobaneeyo maxaabiis ah oo ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin waxaan markan soo qabanayaa majalladda financial times ee ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday maqaal ku saabsan yukrain oo reer yurub ka dalbatay adeegsiga hubka riddada dheer xilli xiisadda labada dhinacna ay u muuqato mid ka sii farabaxsanaysa sidii hore waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha yukrain valadimir zeleniski uu waddamada reer yurub u dirsaday codsi ku aadan in si joogto ah ay u adeegsadaan gantaalada riddada dheer waxa uu kaloo zeleniski intaasi sii raaciyey in haddii middaas ay sameeyaan uu ruushku ku khasbanaan doono in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku yimaado miiska wadahadalka ayna meel u dhici doonto xiisaddan dagaaleed ee soo jiitamaysa muddada fog waa sida uu hadalka u dhige askarta xukuumadda moscow waxaan gaarsiinaynaa heer ah in nabad ay u raadiyaan dhulkooda ama ay u dhintaan valadimir putin dartii sababtoo ah annagu ma doonayna in musiibada iyo dagaalka keliya ay ku koobnaato dhulkeenna waa inay gaartaa ilaa ruushka oo aan bartilmaameedsan karnaa meelaha aan doonayno ilaa ay ka soo fadhiistaan miisaska wadahadalka waxaa sidaas yidhi madaxweynaha yukrain intii uu ku guda jiray hadaljeedintiisii shirka kooxda xiriirka difaaca yukrain hadalka ka soo yaray xukuumadda kiyef ayaa dabcan waxa uu dab ku sii shidayaa xiisadda ka dhex aloolsan labada dhinac iyadoona labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay moscow qaaday weeraro u muuqday kuwa ay kaga soo kabanaysa dharbaaxooyinkii adkaa ee ka soo gaaray dhanka xukuumadda kiyef guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku duwa dhanka walaalkan sohib cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaad uula dhegaysanaysaan ilaa wareedyo ayaa sheegay inay jiraan wadahadalla u dhexeeya xukuumadaha washington iyo bakhdad kuwaasoo looga arrinsanayo insixaabka isbahaysiga saliibiga ah ee uu hogaaminayo maraykanka ee ku soo duulay dalkaasi sida wararku ay sheegayaan dowladaha maraykanka iyo ciraaq ayaa isku waafaqay in ciidamada saliibiyiinta ee dalkaasi ku sugan laga saaro islamarkaana hawshaasi ay qaadato muddo laba sano ah dhammaadka laba kun shan iyo labaatan ayaa la soo werinayaa in la qorsheeyey in la saaro ciidamada ugu horraysa dhammaadka laba kun lix iyo labaatanna la dhammaystiro inta hartay ma jiraan ilaa ay hadda war rasmi ah oo labada dhinac ka soo baxay balse tani waxay imaanaysaa iyadoo muddooyinkii dambe la hadal hayey in ciidamada maraykanka laga saarayo ciraaq iyo suuriya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaana horey u sheegay in ciidamadiisa uu kala soo bixi doono labadaasi dal
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag maxaan ka naqannaa boqortooyadii islaamiga ahayd ee ka dhisneeda waddanka maali xadaaraddii ay lahayd iyo sidoo kale hantideeda warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saarayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xitaa haddii gumeystiye faransiiska ee colaadihii uu horseeday ay sababeen in dalka maali ee haddar yaqaan uu noqdo waddan ay dibudhacyo badan hareeyeen kana dhigo mid ka mid ah dalalka ugu faqiirsan caalamka waxa uu dalkan sii ahaan doonaa dhaxalka dal kale oo mar soo ahaa waddamada ugu qanisan adduunka waxaana maali uu caan ku ahaa naaneysta boqortooyada dahabka daraasadaha taariikhiga ee casriga ayaa si weyn u dayaacay boqortooyadii islaamiga ee maali oo ku taalay dalkan dhacaqaaradda afrika waxaana sooyaalka dalkan ku saleeyeen xogta ay ka helaan ilo dhanka reer galbeedka oo diradda saaraya sifooyinka ay kala siman tahay waddamada kale ee afrikaanka oo keliya iyagoo iska indhatiraya janibkeeda islaamiga taas oo ka dhigan qodobka koowaad ee sharaftada dhaqan iyo midda taariikheed dhinaca kale taariikheenadii hore ee muslimiinta waxay si weyn ula yaabeen oo ay wax ka qoreen heerkii u gaarsiinaa faafitaanka islaamka iyo culuumtiisa iyo sidii ay hoggaankii dhulkan iyo shacabkiisuba ugu dheganaayeen manhajka shareecada oo ay si weyn ugu xirnaayeen daraasadaha reer galbeedka waxay taas beddelkeed diiradda saaraan ujeedooyinka gumaysiya reer galbeedka waxayna isku dayaan inay qaloociyaan oo ay suurad khaldan ka bixiyaan joogitaanka islaamka iyo muslimiinta carabta afrika oo ay u muujiyaan in ay sabab u ahayd dib u dhaca afrikaanka inkastoo marka la eego taariikhda boqortooyooyinka islaamka ee galbeedka afrika sida midii maali ay muujinayaan waaqaca dhabta oo khilaafsan kan ay daraasadaha reer galbeedku soo bandhigaan taariikheenno badan oo reer galbeed ah sida sharil andre jolian jaso de colan ayaa ku sheega afrika in aysan lahayn wax taariikh ah halka qoraaga lagu magacaabo arnlond uu sheegay in shacabkii ku dhaqnaa boqortooyadii maali ay ahaayeen dadyowga afrikaanka kuwii ugu horumarsanaa haddaba maxaan ka naqan boqortooyadii maali ta'siiskeeda halka ila ekeed masaaxada juqraafiyeed ee ku fadhiiday boqortooyadii maali waxaa la dhisay bartamihii qarnigii toddobaad ee hijiriga oo ku beegneed qarnigii saddex tobnaad ee miilaadiga waxaana asaasay qabaa'il muslimiin ahaa oo la odhan jiray madengo ama maadig waxayna ahaayeen qabaa'ilka afrikaanka ee mandiqadaasi kuwii ugu badnaa ee sida aadka u soo gelaya islaamka jeclaana inay faafiyaan bare lagu magacaabo maxamed saciid baah oo ka tirsan golayaasha islaamiga horumarinta iyo tarbiyada ee senegaal ayaa waxa uu sheegayaa in boqortooyadii maali sannaddii kun laba boqol iyo soddonkii miilaadiga lagu aasaasay dowlado dhowr ah iyo boqortooyin afrikaan ah oo ay ku jirto boqortooyadii kongo waxa uu tilmaamay in boqortooyadan ay ahayd middii sida toos ka u dhexashay boqortooyadii gaana ee ay burburisay dowladdii almuraabiduun ee ka koobneyd qabaa'ilkii amaasiikiga markii ay ku duuleeyeen caasimadeeda ee kombi saarax ka hor intii aysan u dhaqaaqin dhanka maqrib iyo dhulkii andalus kitaabkiisa masaalikul absaar fii mamaalikil amsaar wuxuu taariikhyahan axmed bin yaxya bin fadlullah al cumari oo geeriyooday sanadkii toddoba boqol sagaal iyo afartankii wuxuu ku sheegay in boqortooyadan ay ku taalee meesha ay ku dhammaato maqrib iyadoona ku xiriisay badweynta atlantiga waxaa hogaamiyaha boqortooyadii ka jirtay maali hoos imaanaya dhulalkii la odhan jiray bilaadu mafaasati tabar waqooyiga imbaraadoryadan waxaa jiray qabaa'ilka barbar oo si toos u hoos imaanaya suldaankii boqortooyada waxayna qabaa'ilkaasi kala ahaayeen yantasir shakhraasen mayzuuna iyo qabiilka lumtuuna kuwaasoo dhammaantood ba lahaa odayaal dhaqameed hoggaanka u hayey moxamed ibraahim ibnu baduuda ayaa isna kitaabkiisa tuxfatu nadaar fii qaraa'ib al amsaar wa cajaa'ib al asfaar ku xusay inuu ku safray magaalada liwalaten oo hadda loo yaqaan bolata waxayna dhacdaa bariga dalka moritaaniya iyadoona ugu yaraan kun iyo laba boqol kilomitir u jirta magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee nabakshod sida uu sheegayo mustafa injay oo bare daraasaadka islaamiga ka ah jaamacadda saaxil ee maali waxaa boqortooyadii dalkaasi la odhan karaa in qarnigii afar tobanaad ee miilaadiga ee masaaxada juqraafi ahaaneed ay ishaysatay min badweynta atlantiga ilaa dooxada dhexe ee webiga neejar iyo laga soo bilaabo keymaha istiwaa'iga ilaa hareeraha saxaraha weyn oo ah waqooyiga boqortooyadaasi si guud mandaqadan oo ka koobneed boqortooyada islaamiga ee ka dhisneed maali waxaa qayb ka ah waddamada maanta ku yaal galbeedka qaaradda afrika ee kale ah gambiya senegal kheniya iyo kheniya bisaw saaxilulcaaj burkina faso maali iyo muritaaniya haddaba walaalkan alfaatix waxauu si kooban muuqaal inooga siinaya gobolladii ugu muhiimsanaa ee qaybta ka ahaa boqortooyadii islaamiga ee ballaarneed ee maali gobolada ugu muhiimsan ama wilaayaadkii hoos imaanaya mamlakadii islaamiga aheyd ee maali waxaa laga xusi karaa ilaa iyo shan gobol waxaana ugu caansan gobolka lagu magacaabo gana oo dhaca galbeedka qaaradda afrika kaabigana ku haya badda atlantica iqliimka soso oo isna dhaca isla mandiqada gana ee galbeedka qaaradda afrika iqliimka maali oo dhaca bartamaha boqortooyadii maali waa dhulka maanta hadda loo yaqaano maali halkaas waxaa ku yiila saldhig weyn oo uu lahaa boqorkii imaaradaasi sidoo kale waxaa ka mid ah iqliimka lagu magacaabo koko oo dhaca bariga mandiqada maali waa halka uu ku biyshubo webiga caanka ee dhaca hareeraha saxaraha weyn ee qaaradda afrika iqliimka altakroor isna wuxuu dhacaa bariga mandiqada koko waxaana ku taala magaalada caanka lagu magacaabo takroor sida taarikhyahanadu sheegayaane mamlakadii islaamigeed ee maali waxaa hoos tegayey iqliimka lagu magacaabi jiray sala oo hadda ka tirsan wadanka loo yaqaano almaqrib amba morocco marka laga hadlayo boqoradii soo maamulayay mamlakadii maali waxay mu'arikiintu sheegaan in sondiyata kita uu ku jiray kuwoodii ugu horeeyey islamarkaana hogaanka u hayay boqortooyada lix boqol soddon iyo saddexdii hijiriga ilaa lix boqol soddon iyo shantii waxaana laguna aniisi jiray maar jaada oo loola jeedo amiirkii libaaxa ahaa waxaana boqortooyadiisa kusoo biiriyey suusu iyo gana oo goor dambe qayb ka ahaa mamlakada waxaa kaga dambeeyey nin lagu magacaabi jiray maansa wali oo loola jeedo suldaan cali kaasoo soo xajiyey xilligii uu joogay addaahir baybaras oo xukumayay masar waxaana maansa uu xilligaas ahaa laqabka manaaneesta salaadiintii maali oo si toosa loogu yeeri jiray boqoradii ugu caansanaa ee soo maray boqortooyadii maali waxaa ka mid ahaa maansa muusa ama suldaan muusa bin abibakar oo xukumayey dowladdaasi islamarkaana hogaanka u qabtay sannadii toddoba boqol saddex tobankii kaas oo ibnu khulduun uu ku sheegay inuu ahaa nin saalix ah iyo boqor aad u wanaagsanaa oo lasoo wariyo sheekooyin saameyn leh oo la xiriiray cadaaladii uu ku tilmaanaa waxaana wakhtigiisa la furtay in badan oo ka mid ah dhulkii ku hareersanaa boqortooyada isagoona deegaanada boqortooyadiisa kusoo biiriyey deegaano hor leh oo dhaca waqooyiga sida gaaw tambokto orwan tadmakt iyo tawaat taarikhyahan alcumari xilli uu sifiinayay suldaankii lagu magacaabi jiray maansa muusa wuxuu ku sheegay inuu ka mid ahaa boqoradii madowda ee muslimiinta kuwii ugu waaweynaa ugu kartida iyo howlkarnimada badnaa sidoo kalena maamulaya dhulalkii ugu ballaarnaa wuxuuna ku tilmaamay in sidoo kale uu qayb ka ahaa kuwii ugu ciidamada xooggana dhanka kalena ahaa diiqsi ku caan aha sakhinimada haddaba waxaan qayb labaad oo dhammaystiru ah warbixintan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu allah ogolaado sheekada ninkan iyo taariikhdii u ku lahaa mandiqada sidii uu islaamka ugu fiday boqortooyadii maali iyo kaalinta ganacsatadii carabta ku lahaayeen faafidda xadaaraddii islaamka ee dhulkaasi sidoo kale waxaa warbixintaasi qayb ka ah qaabka ay suldaankii boqortooyadan ay ugu suurtooday inuu iktishaafo qaaradda ameerika ka hor sahminta ninkii lagu magacaabi jiray christoph colombos كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى